جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا عودي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaanoo kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada abaay ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal saraakiil oo askar murtadiinah lagu dilay gadiidna lagu soo furtay oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo kataab al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta toddobiyo tobanaad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga maktabka daacwada wilaayada hiiraan ayaa xaruun cusub oo waxbarasho ka hergeliyey degmada buqa qable ee wilaayadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiinah u soo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka ee degmadaasi sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa afar sano kadib xasan sheekh maxaa lagu xasuusan doonaa sideese u xaraashay dhulalka dadweynaha iyo kuwa danta guud يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا dhegaystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka dulqacda sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ku soo dhowaada qodobada warkaas oo faahfaahsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaan wax ka weydiinay maxamuud sheekh axmed tuushow jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo todoba jiri allah fadligiisa ciidamada mujaahidiintu ay xalay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaartii murtadiinta kuwaasi oo kakala dhacay wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellada hoose dhanka banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xali laba qarax la beegsadeen laba fariisin oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku kala leeyihiin xaafadda jenaraal daa'uud ee degmada yaaqshid iyo sidoo kale xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwa iyadoona dhawaaqa qaraxyadaasi laga maqlay qayba ka mid ah xaafadaha muqdisho waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxyadaas dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay saaka weerar culis ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka ceelwareegow oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose rasaasta ama xabadda markay bilaabatay maleeshiyaadka murtadiinta way isiga careen fariisinkii lagu weeraray bakhtiga ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyo hal askari murtad ah ciidanka mujaahidiintu waxay soo qanimisteen qori aaka iyo sidoo kale qori r b g ah sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaaday wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryoole waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan shalay ay ahayd markii ciidanka mujaahidiintu weer isugu jira duqeyn iyo dagaal toos ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka mubaarak iyadoona allah fadligiisa isa soo tarayaan khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi dhimashada waa afar murtad dhaawacuna waa sagaal kale dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee deegaanka awdilna oo ah deegaan hoostaga magaalada baydhabo waxaana dagaalkaasi isagana laisku adeegsaday hubka noocyadii kala duwan ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen weerarada lagu naafinay cadowga allah iyadoona afar iyo labaatankii saac ciidanka mujaahidiintu ay fuliyaan howlgallo khasaacir lagu gaarsiinayo kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
mahadsanid tooshow wilaayada baay ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal saraakiil iyo askar murtadiinah lagu dilay gaadiidna lagu soo furtay oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dalkani muslimka ah ee soomaaliya waxaa intiisa badan ka soconaya loolan adag oo u dhexeeya xaqa iyo baadilka kufriga iyo islaamka iyadoo qur-aanka kariimka uu tilmaamayo in xaqa ugu dambeyn uu guulaysanayo shalay deegaanada dhaca dhinaca waqooyi ee magaalada baydhabo waxaa ka dhacay mid ka mid ah weerarada taariikhda gale ee lagu bartilmaamay sida cadowga allaah ayna ku waayeen xubno muhiim ahaa iyo askar tiro badan saacada kadib markii uu soo idlaaday dagaalkii lagu jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee doonayay inay falalka arbushaadka ka geystaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ayaa durbo waxaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay a-sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ugu horeyn waaliga ayaa ka horbixiyey dagaalka qaabka uu ku bilowday iyo halka uu sida gaarka uga dhacay waa saaad u sheegtayoo duleedka magaalada baydhabo gaar ahaan waqooyiga baydhabo meel magaalada aan ka fogayn deegaan la yidhaahdo manaawur iyo meel aaldoon la yidhahdo meel u dhexaysa ayaa waxaa ka dhacay dagaal malxamad ah dagaalkaasi asal ahaan wuxuu ku bilowday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan gudaha magaalada baydhabo ayaa waxay rabeen in khalkhal amni darra ah ay ka geystaan deegaamadaasi waad la socotaayoo maleeshiyaadka waa kuwii isbaarada ummadda ku dhaci jiray waxay ahayd oo waxay ahaystaan ka qaadan jiray gabdhaha kubsan jiray dadka dili jiray aan waxba u beerna hayninoo dhiiga cabtida ahaa dadka ku noolaa macnaha hantadooda iyo dhiigoodii iyo baabi'intooda naf ka raadinaya weeye marka ayaga oo howlo noocaas meesha u aaday oo taliyayaashii ugu sarraysayna ay la socdaan ayaa meeshaasi dagaal weyn ku qabsaday alxamdulilaah wixii ay damacsanaayeenna uma suurogelina wax dhibaato ay geysteen ma lahan waana la soo celiyey ayaga oo habqan ah oo bakhtigana ka soo cararay qaarkood farxad duurka ay ku kala lumeen gaadiidkoodii qaybo ka mid a lagala wareegay ay wixii dambena magaalada ay ku soo laabteen dagaal guul taariikhi ah ayaa halkaa ka dhacay bixamdulilah tacaala isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekh xamse faahfaahiyey khasaaraha naf iyo maal murtadiinta ka soo gaaray dagaalka iyo xaddiga uu gaarsiisan yahay
runtii dagaalkaasi cadowga khasaare ballaaran ayaa ka soo gaaray dhowr qayboodna waa isugu jiraa dagaalka waxaa ka dhashay dhimasho fara badan ayaa cadowga ka soo gaartay inta aan hubno ilaha kala duwan markaan isku dardarno dad ka badinaya intaas ka badan sheegaya way jiraan laakiin inta aan hubinay oon xaqiiqjin karno waxaa weeye dhimasho labaatan ah saddex sarkaal iyo toddoba iyo toban dhimasho caskar ah ciidan ah intaas waa dhimashada aan hubinay dhaawaca fara badan baa jiro oo hadda weli tirakoobkiisa aanan soo fadhiisanin laakiin aad u fara badanoo tirada dhimashada aad uga badan waxaa jirto gaadiid khaniimo ah oo gacanta mujaahidiinta soo galay afar baabuur oo saddex ka mid ah qoriga dhashiikaha ay saaran yihiin midna qoriga la yidhahdo shilkaha uu saaran yahay ayaa khaniimo ah oo gacanta mujaahidiinta soo galay waxaa dheer intaasi hubkii yaryaraa oo boobayaasha qoryaasha iyo baasuukiyaasha iyo qoryihii yaryaraa iyo maxay ahaydoo saanad kale oo ciidan ay ku jirto ayaa sii dheer intaasi marka waa dhamashadoodii iyo dhaawacoodii iyo gaadiidka laga qabtay iyo markii la isku dardaro waa intaas waxaa xusin mudan marka dhamashada aan sheegayna waxaa ka mid a saraakiil waaweyn sheekh abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa isultaha ku sameeyey xubnaha saraakiisha kooxda riddada ee lagu dilay dagaalkii shalay ee duleedka baydhabo iyo dhibaatadii ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah si gaara bulshada ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka isku magacaabay koonfur galbeed saraakiisha meesha ku dhamatay waxaa ka mid ah sarkaalkii ugu sarreeyey ciidanka walaayadan baay jooga oo maxay ahayd murtadiinta ah oo militariga loo yaqaano nin la yidhaahdo cali cadow ninkaasi ragga meesha ku bakhtiyey ayuu ka mid yahay ilaahay yaa meesha ku soo afjiray subxaanahu wa tacaala nin shahaadala dirar ah aada u dhib badan oo taliyayaashoodii hormuudka u ah ayuu ahaa waxaa ka mid ah nin kaleo la yidhaahdo yunis isagana waa taliyihii guutadii guutada sagaalaad ay u yaqaanaan ee gobolka boqol ka howlgasha ciidanka riddada gobolka boqol jooga ninkii haystay oo taliyaha u ahaa waay ninkaasi waxaa usii dheeraa oo hadda ku magacaabnaa kusimaha qaybta lixdanaad isla markaana ahaa guutada boqol joogtana taliyo u ahaa yuunus ayaa layidhahdaa waa nin shahdale dirar ah aad u shar badnaa oo muslimiinta aad u dhabaatay gaar ahaan gobolka boqol gaar ahaan degmada xudur iyo eeriyadeedii dadka ku nool aad u dhabaatay ayuu ahaa isagana labada mujrim ilaahay subxaana wa tacaala ayaa soo qabtay dadka meesha ku dhintay ayay ka mid ahaayeen sarkaal kalena waa uu la jiraa saddex way saraakiisha labadaanaan ugu darajo sarrayso waxaan leenahay faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada isqabsaday baroorta murtadiinta iyo halaaggii shalay ciidankooda loogu geystay duleedka magaalada baydhabo kadib dagaalkii adkaa ee mujaahidiintii maleeshiyaadka riddada halkaasi ku dhex maray waana qayb ka mid ah howlgallada jihaadigaah ee ka soconaya deegaanada u dhow magaalada baydhabo halkaasoo mujaahidiintu ay ku bartilmaamaysanayaan cadowga allaha ee duulaanka shareecada diriirka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka mahadsanid bashiir kataab al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta toddoba iyo tobanaad muuqaallo lagu soo bandhigayo howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga yaasir moxamed oo filimkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey waa qaybtii toddobiy tobanaad muuqaalada lagu soo bandhigayo gurmadka la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariyaha kusoo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo la gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan deegaanada aragow iyo naasiriya qeybaha hore ee muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa boqolaal qoys oo danyar ah oo ka faa-iideysanaya raashin isugu jira noocyo kala duwan oo ay soo gaarsiisay jamciyadda al ixsaan al khayriya sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa kelimad uu goobta raashin qaybinta ka jeediyey malaaq biyow malaaq axmed oo ka mid ah nabadoonnada wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ilaahay amaa iska leh allihii naga dhigay muslimiin nicam fara badan oon la soo koobi karin nugu galladaystay ayaan u mahadinaynaa bacda mahadda alleh ee waxaan u mahadinaynaa jamciyatul ixsaanul khayr jamciyaddan oo maanta u gurmatay dadka muslimiinta ah ee tabaalaysan gaarsiisayna raashiin ayaan u mahadinaynaa bacda mahadda alleh waxaan leeyahay dadka reer arabow dhibkan maanta yaallo ilaahay waxba nooma weysano xaqiiqdii ilaahay qasadihiis way buuxaan daruurahana dul taagan hal daruura ayaa nugu filan naga soo haray sulf laakiin imtixaan annagana imtixaamaayo waaye ilaahay waxaan ka barina ku imtixaanka guulaysta allah naga dhigo ilaahay waxaan ka baryaa inuu madar kheyr qabo oo nicmaysan uuna siiyo intaasi kadib waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo ka warbixinaya dareenkooda farxadeed iyagoona ugu dambeyntii u mahad celinaya jamciyadda al ixsaan al khayriya ee soo gaarsiisay gurmadkaas
Ay, ini majaaki betele cusmaan maxamed ibraahim cusmaan shigshigow waa ka maga dheeri insha allah mahad ilaaya iska le walaayaal islaamka oo deegaanka aribow waa ka tirsaya insha allah walaayaal islaamka gacanoo na siistay raashinoo na siistay buroo na siistay sokoroo na siistay beriidoo na siistay saliidoo na siistay maasha allah eed eed waa nuu gacgobatii walaayaal islaamka kor alaqa weela gaalada alhajabase walaal islaamka gacanteed kor waa ku ogle ilaahay idinkaas insha allah ilaahay baa mahad iskale jaamacatul insaan alkhayraad ee maanta la siisay bariis sokor iyadan ku mahadsan mayda ku mahadsan boqolkii boqoyda ku mahadsan
maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa xaruun cusub oo waxbarasho ka hirgeliyey degmada buqa qable ee wilaayadaasi saadiq muumin ayaa warbixintan inooga diyaariyey munaasabad heerkeedu sarreeyo oo lagu daahfurayey mu'asasatu najax oo hoos degta maktabka dacwada oo ay wax ku bartaan dadka waaweyn ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan munaasabadan ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culummo nuqobo iyo marti sharaf kala duwan waxaana ugu horreyn munaasabadan kelimo dardaaran ah ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga ah islamarkaana ardayda ku booriyey barashada cilmiga iyo faa'iidooyinkiisa
nimadiisa iyo diinkiisa wax uga qaalisan ma jiro wax ilaahay uu ku siiyey subxaana watacaala diinka u qaalisan walaa yucdu diin ilaa man yuxibu diin allama siiyo qofuu jecel yahay mooyaane marka diinka inaan hormarino in mu'asasaad la sameeyo in dadka waaweyn wax la baro in tacliinta aan hormarino oo diinkeenni marka aan marti annaan ka noqonin gaar ahaan gabdhaha diinka islaamkana aadan marti ka noqonin oo dad aadan rag aadan u daba fadhinin oo waxaa weye diinku aad barataan oo gabdha muxuu ahaa culummo ahoo aqoon leh ay soo baxaan waa arrin waxaa weeyaan loo baahan yahay cahdigii saxaabada waad ogtihiin umuna caaisha radiallahu anha diinkaa laga qaadan jiray wax alla wixii masalahu ishkaal gasho oo saxaabadu ka qarsoonto ayadaa loo imanayaa abuu muusa alashcari wuxuu leeyahy masale naga ishkaal gashay ma jirto ilaa haddaan u tagno sow ma aha wajadnaa cindaha cilman cilmi nagu filan ayaanu ka helaynay sidaasaad marka aad diinka yacni haweenka saxaabada saasay ahaayeen marka inaad diinkay barataan bulshada
sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mida nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona booriyey furitaanka mu'asasatu najax iyo ardayda diyaarka u ah in ay wax ka bartaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani almunkari wa tu'minuuna billah alxamdu lilah xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiih mahadoo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh cid kale oo mahadlihi ma jirto waxaa dadaalay iyagana ragga arrintan ka shaqeeyey mu'asasadan cajiibka ah oona weli arag oo mu'asasatu najaax la yidhaahdo oo gabdhihii walaalaha ahaa ama hooyooyinkii ummadda wiilasha waxbaranaya ama wiilasha jihaadaya dhalay runtii in waxbarasho la isugu keeno waa mucasiso runtii aanan weli arag waana waxbarashada dadka waaweyn oo ansaariyaadka dadka ansaarta ah aad iyo aad ayaan arrintaas u soo dhoweynaynaa hani aan lakum aad ayaan u soo dhoweynaynaa haddaan nahay golaha nuqubada walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan inaan ka soo qayb galna xafladdaas waxaa weeye aadan ugu faraxsanahay waxaanu leenahay waxaan u malaynaa xafladdan oo kalente iyo magaca hadda la sheegayo weli waxaa weeye gobolkeena hiiraan meel looga qabtay anigalba hadda ma garanayo waxaan leeyahay waa soo dhoweynaynaa waxaanu leenahay waxaan ilaahay mahad ka bacdi waxaanu u mahad celinaynaa maamulka xarakadda shawal mujaahidiin gaar ahaan walaayada hiiraan gaar ahaan muxaafadada degmada boqoqable ayaga oo dadka ay mas-uuliyiinta ka yihiin rag iyo dumarba xilkii ay u qaadeen inay u gudaan rabo waxaanu leenahay allaha miisaanka xasanaadka ee ha idiin saaro qofkii camal wanaagsan oo saalix ah suubiyo qofkaas ha ahaada rag ama dumar ha ahaado falanuxyiyannahu xayaatan dayiba marka waxaa weeyaan camal wanaagsan oo saalax weeyaan camalkaas waxaa loo baahan yahay inaad ku fara adeegtaan dad adinka idinla mid ah oo isku nasab aad tihiin oo isku meel ka soo wada jeedaan ayaa fursaddaanu kala helin waa fursaddaas qaaliga ah oo ilaahay u idin siiyey inaad ka faa'iidaysataan ayaa loo baahan yahay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan arrintaanna waxaad ku hesheen maamulka islaamiga ah ayaad ku hesheen waxaa loo baahan yahay marka adinkiina inaad wax bartaan waa siduu sheekhu yiri waxaa weeyaan adinka waxaad tihiin ee meeshii loo soo hoyanayay mu'asasadan ayaa qayb ka ah maraakiista macaahidda iyo madaarista waxbarasho ee ka furan wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan kuwaas oo hoostaga maktabka dacwada ee wilaayadda hiiraan mahadsanid saadiq maamulka islaamiga ah degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdiin ah usoo gebagabeeyey odayaasha dhaqanka degmadaasi mar kale waxaa warbixintan inoo eegaya yaasir moxamed waxaa degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe lagu soo gebagabeeyey dowlad diini ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada taas oo lagu magac daray saxaabigii weynaa ee sacad bin mucaad radiallaahu canhu waxaana halkudhig looga dhigay kun caaliman oo mutacalima dowladda oo uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa socotay muddo saddex maalmood ah waxaana lagu qaatay duruus iyo muxaadarooyin kala duwan oo diini ah kuwaasi oo diiradda lagu saarayay arrimo muhiim u ah bulshada iyo hoggaankooda qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoo sheegay inay ka faa'iidaysteen casharo muhiim ah oo kor u qaaday fahamkooda diineed iyo dowrkooda waxbarashada waxaan ka mid ahay odayaasha jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu'aale waxaan qaadannay dowraan qaadannay haddaan nuqamada bu'aale nahay dowradaas waxay noo socotay saddex maalmood dowrada magaceeda waxaa la yidhaahdaa sacad binu macaad shiicaarka dowrada waa kun caaliman oo mutacalliman dowrada aan qaadannay waxaan ku qaadannay cashiro badan iyo kitaabo badan waxaa ka mida alwalaa walbaraba ka mida cashirka aan qaadannay koowaad cashirka labaad waxaan qaadannay assalaad kitaabka labaad saddex waxaan qaadannay alaxkaamiya afar waxaan qaadannay dowru nuqamaa atacaamul cala annaas baan qaadannay lix waxaan qaadannay ashacuur bilmas-uuliya cashiradaas lixdaa kitaab waan qaadanay waxaan qaadanay oo kale afar qodobo kaloo muhiima oo bulshada horumarkeeda ah kow waxaa ka mid ah biicadda oo la ilaaliyo sida geedaha iyo ugaarta oo kale horeyna de amar baan u qabnay laba waxaa kaloo qaadanay oo horeyna awaamir looga bixiyey muqaadaraadka qodobka saddexaad waxaa ka mid ah dacwada iyo tacliimta iyadana in la hormariyo oo lagu dadaalo iyadana waa qaadanay qodobka afraad waxa weeyaan horumarka beeraha iyo dhiirigelinta bulshada inaan ku dhiirigelinno beeraha iyo sidii wax loo soo saaran lahaa un iyo wilaayadanow kullii haddii haangun agna noqobadii degmada bu'aale ma isla qaadaniya walbarashada horkorna laisla qaada wali oo hunyana laisla reebo oo haang muqaadiraad agi haang oo agya dhire nabaad guur agi wax soo saarkana kor aan isla qaadna isla qaadani kor loon qaada wali oo nabaad guur agi aan isla raabna uni wilaayadanow kulli isla qaadani anta haatay wali la raabi horta walaa ugaartay iyo geedawahaykow nabaadguurka kullinuun wada dano lan shakhsiyan oo dan agtama leh lan walbana mas-uuloo saaran muslinno deegaano waddankiioo degan yihi mayse codsanaa horta intii idaacadda maqal heysto maqlaysati ama warka maqashay wali ilaahay naga raabi walaayadan diidanta in laga har wali lisfari oo kaalma ilaahayna raalli ka agi maamulkana islaamkana raalli ka agina la isla qaada insha allahu tacaala waxaa laga wada hadlay in la ilaashado bey'ada in madaariista kor loo qaado oo waxbarashada xoogga la saaro waxaa kaloo laga naqaashay mukhaadaraadka meel walba ka soo gala in la iska qabto qofka alle kacabsiga ayuu wax walba uga haraa qof bini aadan laga cabsaday waxba loogama haro ilaahigii ku abuurtay ka baq waxyaabaha xunxun fusqiga jinniga isaga hara ninkii ka hari weeye hee waxaa jiraa maamula jiraa wuxuu kala kulmo asay u taallaa tan kale tacabka beeraha in dadka lagu dhiirigeliyo annaga iyo walaayadaanna waa isla qaadannay ilaahay madar buuna siiyey inaan xamdinno wax badan aan shukrinno ilaahay u mahadinno ayaana laga rabaa muqaadaraadkaasna shalaaw kolloba keligii iskama socda ummad baa wadde ummadda ayada ee anoo kaga faa'iidaysanahayo waxaan leeyahay qofka haddii waxuu intii loogu digo loogu digo loogu digo uu ka hari waayo haddee kolloba xukun buu yeelanayaa insha allahu tacaala sharcigeenna macaan wax buu ka soo saaray waxaan dhihi lahaa iskaga haraan waalid baa dhalay waalidka asagana insha allahu tacaala ha reebo ilmihiisa dowladan waxay qayb ka tahay dowra taxana ah oo maalmihii u dambeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u qabanayay qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo lagu xoojinayay barashada diinta iyo wacyigelinta bulshada aad baad u mahadsantahay yaasir ugu dambeyntii warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa afar sano kadib xasan sheekh maxaa lagu xasuusan doonaa sideese u xaraashay dhulalka dadweynaha iyo kuwa danta guud waa kan cusmaan axmed dhuubow oo warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guulaystay xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay
mey laba kun labaatan iyo labo waxay talada villa soomaaliya mar kale gacanta u gashay nin oloolaha doorashadiisii hore ahayd qabyo ninkeeda ayaa dhammaystira kuna haweynaa inuu dhammaystiro mahadhooyinkii uu horay u dhaxal siiyey soomaaliya ninkan waa murtad xasan sheekh maxamuud oo fatradii labaad ee xukunkiisa uu caawa ku egyahay kana tagay taariikh madow oo ku suntan xasuuq xabaalfagid iyo xayuubsiga xoolaha guud ee ay ummadda leedahay iyo kuwa gaarka loo leeyahay ruwaadimana ilaahay ka cabsada dareen ma lihidiin miya dadnimo ma lihidiin miya aaw dadnimadiina maxaa dhahay annaga waxamaan hana israa'iil maan hana maxaasaan oo galeesiin soomaali nabi maxamed ey ya waala yaala biyahin ilmahana meelay ku hoydan meelay ku harsadaan ma haysano war ilaahay ka cabsada xaraam caleyk yaaga xaraam caleyk war ilaahay ubaqane sakiiradan aa ujaadiin maanta buujaadiin taariikhay galeysaa dhulkan xaajushe maxaan
meelaa ku hoyana male waxaan cunna male ilaahay ha laga cabsado cunanka waa yaabanahay ha noola soo gurmada ha noola gargaaro intii muxuu ahay mutalnabi maxameda intii shahaadata noo soo gurmada noo soo gurmada waxaan xanuunsan nahay qofku ayeelaho xanuunsanaan ahay wadaadkaana waa xanuunsan yahay maxuu ahay dhibaato badanaana haysta idoo habeenahoo la hurdaaya ayaa guriga noola soo galaa makatarabil noola keena soo degtay waa masiibo madaxweyne maahana waa masiibo masiibada islaamka allaha ka reebo waa masiibe masiibada islaamka allaha ka reebo heedha duulahayow meel marku dhacow gaar waa u leexan jira beelo guulaaya birin waa ku dhowri jiray tiri koronto may qabata kursigiina mayla kacayay tiri sidiina kurbaysan qalbigiina may karkarayay tiri qalbigu ha ku karkaree madaxweyne waa lalahaa jiraya malag xumo ha ku soo dilee waa nagu soo daahday orodoo naga hardee sidaan dhiiqabo sidaan dhowr walaala dilay armaxa gacantiya afkuba keeyesaga dhigeen miyaan haddi kala hayaa baahi ay haydeen beerka laga
wareegay نسفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح oohinta qayladhaanta iyo cabashooyinka ka soo yeeraya dadka nugul ee ku dhaqan magaalada muqdisho sida hooyooyinka iyo dadka waayeellada ah ayaa joogto ka noqday xasan gurguurta iyo saraakiisha ku xeedhan ayaa caado ka dhigtay in ay boobaan dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay bilowgii sannaddii laba kun saddex iyo labaatankii ayuu murtad xasan gurguurta iclaamiyey in ay dib u ceshanayaan dhulalka dowladda isaga oo ka bilaabay guryo ku yeelay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wuxuuna ku xijiyey xaafadaha dabdamiska iyo seybiyaano balse ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa in dhulka danta guud iyo midka shacabka aan la kala soocin oo si isku mid ah loo boobo dhulboobka ayaa soo maray heerar kala duwan wuxuuna ku bilowday in xigtada iyo wiilasha xasan sheekh loo xidho dhulka danta guud balse markii dambe waxaa ku soo biiray ganacsato imaanlaabayaal ah xildhibaano wasiiro iyo shakhsiyaad saaxiibola ah madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya sida ay warbixinnadu sheegayaan in ka badan shan boqol oo kun oo qoys ayaa guryahooda si qasab ah looga barakiciyey gudaha magaalada muqdisho iyo daafaheeda kadib markii guryahooda lagala wareegay tirikoobyo ay soo saareen hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa tilmaamay in ku dhowaada hal milyan oo ruux laga barakiciyey guryahooda ayna bannaanyeel u yihiin gudaha magaalada iyo hareeraheeda waxgaradka iyo ganacsatada waxay sheegayaan in xasan dhulboobka uu ka geysanayo magaalada muqdisho isagoo beegsigan ugu gol leh in uu curyaamiyo dhaqaalaha caasimadda qabkana ugu bahdilo dadka si uu dalka intiisa kale uga sii gudbo
dad dhaawacmay dad dhaawacaha jira dhibaatada dowladda soomaaliya ka shaqaynaysa ma yeelayno ma yeelayno ma yeelayno qoryahanaan la soo baxaynaa waa isdifaacaynaa shiikow saas waa iskula har ummadda soomaaliyeed oo weliba hawiye waa dhibtay allah kaa dhex saare waa dhibtay hawiye ilaahay ha kaa dhex saare haweenka iyo dadka waayeellada ah waa kuwa ugu nugul ee halista kala kulmaya dhulboobka maalin walbana waxa ay ka qayle dhaaminayaan warbaahinta
aniga ee jamiilo maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer jamiilo goobe waxaan degan alaabta koowaad ee warriinle guriga aniga aan leeyahay iyo dadkayga oo ila degan sabarlooda bilmatariya iyo waxaan haysanaa sabarlooda xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa xasan sheekh shardi uga dhigay in uu siiyo dhul haddii kalena aysan ansixin doonin ajandayaashii uu baarlamaanka horgeeyey taasoo keentay in dhulboobka laga dhigo mid siyaasadaysan oo hantidii muguurtada ee shacabka lagu beddelanayo ajandayaal marka la joogo maxfallada siyaasadda iyo isku imaatinada bulshada waxaad maqlaysaa dhul hebel waxaa la siiyey xildhibaan hebel amaba wasiir hebel taas oo bannaanka keenaysa heerka ay murtadiintu gaarsiiyeen dhulboobka ka socda magaalada muqdisho dadka ku dhaqan xaafadaha albarako ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhulkooda la boobay islamarkaana waxba kama jiraan laga soo qaaday dukumentiyadii dowladihii aadan cadde maxamed siyaad barre iyo cabdiqaasin taas oo ka dhigan in xasan iyo saaxiibadiisu ay xoog kula wareegeen dhulka dadweynaha laga soo bilaaba jidka soddonka oo birima boosa ilaa iyo isbitaal xamar soo dhaafa ilaa isbitaal xamar ilaa laamiga african village aniga kan hadlahaya siddeed iyo toban qol baa shala layga duushay wuu burbursan yahay gurigaygii sharci maxamed siyaad baan haystaa gacantan ku haystaa way soo ordeen xaafaddii dhisnayd oo kontonka sano lixdanka sano dhisnayd bay yimaadeen waa wada lambariyeen waa jabinaynaa bay yidhaahdeen guri aan dokuminti lahaynu kuma jiro sharciga lagu jabinahayo na tusa markaan nidhanna waa ku jahaadaynaa falastiin baan nahay falastiin baan nahay waa nala dumiyey roobkaa nala ku dumiyey reer falastiin baan nahay jihaad yaa muslimiin anigu waa aan dilanahay dumiska iyo gebangabada waxaa ii dheer waa aan dilanahay nin qalinla la yidhaahdaa idilay dadkaasi inay naga qabtaan ee doonaya dhul dukuminti ah oo la cabbiray toddobaatameeyadii inay maanta rabaan inay ku qaataan si booba ayagoo u soo dugaashaday dhulkii xeraruush waa la yaqaanaa soodinta xeraruush meeshay ku eg tahay anugu meeshaana ku dhashay soddon sanaa maraya soddon sana meeshaan ku dhashay ayaa maanta la diminaya dimis baa lagu qoray wax noo sharciyeeyeen ma garan karno warbaahinta qaybaheeda kala duwan iyo baraha bulshada waxaa lagu soo daadiyey muuqaallo uurku taalo leh oo muujinaya maleeshiyaadka murtadiinta uga cagaf ku duminaya guryo dhisan oo ay dad shacabuh lahaayeen haweenay waayeel ah ayay murtadiintu saqdhexe gurigeeda ugu dhaceen iyaga oo ku duldumiyey sida ay sheegayso gabadheeda xilli duruufo adag ay ka muuqatay intee ka keena mabaha ilaahay la oge e v c-ga ee mukutusinaa teleefonkeyga war hadda waa lagu dilaa hooyadaa waayeel ahaa ii joogta ani waxaan la oone hooyadaa waayeel ah meela ugu aada ma lahan hooyadee waa yeelaa haystaan meel alla aadana ma lahan qofaa maanta aan ku tirsana kun meel ii saar aan sheegayna ma lahan markaa dhahana caddaynta aabina annaga nugu dumi lahaydeen aabi war ma jira dhan xasan sheekh lahaa mar gabadha ii soo sheegtay gabadhaad waa la guurin haya maxaa qaadi karaa bakeeri ma qaadi kor barmajeeyi kor gabar maxaa dhii karaa gaba oo neef halay maa waaga iiga bari neef waa yeelaa noo jooga ayo aabbahay oo dhaawacaa jooga hooyadee illa oo dhaawac oo xabad ku dhacday yaa joogto dugsigii ilmahayga dhiganayay ka bilaabeen bakoobo dugsi qur-aanay dumiyeen koobo dugsi qur-aankay ka bilaabeen oo duq waa yeel dhex jiftay ka bilaabeen madaxweynaha mashamaada masaakin ay inkaan qabada karna wax aan ku barakacna ma haysano lacag aan ku guurno guri ku kiraysano ma haysano hadda guriga hadda las- u yar lasoo helay waxaa nala dhahay laba boqol iyo konton dollar keensada waxaa nala dhahay baabuuraan hadda wacday wuxuu i dhahay sagaashan dollar ka yar kuma qaadayo maantan ilaaha ila og moobeelkayga labaatan iyo shan sinti xataa aan maanta aan ku bixi karo inay moobeelkayga ku jirto xasan gurguurte kama xishoonin dadka muqdisho mid dhintay iyo mid nool intuba wuxuu faagay qubuuraha waayeel iyo dhallinyaro si isku mid ah ayuu dhulkooda ugu saaray nin sagaashan jir waayeel ah islamarkaana imaam ka ahaa mid ka mid ah masaajidda magaalada muqdisho ayay maleeshiyaadkiisu guriga ku dumiyeen arrinkaas oo dadka deegaanka ku abuurtay argagax aad u xooggan dhaqamada ay murtadiintu la soo baxeen intii uu dhulboobka socday waxaa ka mid ah in qoysaska guryaha laga boobayo laba daran mid la doorinsiiyo in guryahooda lagala wareego iyo in ay bixiyaan lacago tobannaan kun oo baad ah walaalayaal waxaan u sheegaynaa islaamka dadweynaha muslimiinta inaan kan maantaan shalay gurigayni ka baxni alaab dadka qaadan cidhiiri guriga waa la dumihaa lacagna waa dhiibaysiin waana la gadi guriga wax ma haysano waxaan ka rabnaa muslimiinta ahalka qaraabada kulli inay garabna siiyaan gurigan nala soo celiyo dadkan oo na dhibayn nala laga qabto xalay habeenimada xalihiis lacwada baxa xalay ma hooyanin ilmiyaan bixinay lacag tiro todoba kun keenan leeyahay madaxkeenna ma naqaano wadaadkan yaashiya leeyahay qaasim xaaji naaji muscid beristaan aan iska horjeednaa inkastoo shacabka magaalada muqdisho ay ka wada siman yihiin in ay ka godoodaan dhulboobka haddana xaafadaha qaar ayaa caan ku noqday iska caabin hubaysan iyo in ay dagaal toosa kala hortagaan maleeshiyaadka murtadiinta ah xaafadaha kala duwan ee degmada daynile dadka ku dhaqan ayaa hurmuud u ah iska caabinta maleeshiyaadka murtadiinta ilaa iyo haddana ma jirto dhul murtadiintu boobeen oo ay dhisteen iimaanlaawayaashii laga iibiyey degmada daynile dagaalada ayaa si joogtaa ugu socda dadka ku dhaqanna waxa ay ka dhabeeyeen goodiskoodii ahaa in aan marnaba nabad lagu deganaan doonin dhulkii laga boobay sheeknaami nooma dhisin guryaheenii ou naga dumiyey madaxnimadaada ka hor ahayn lama aan codsaha in la dagaalamo hal kale ma laha odayaashaan waa aan anigu kowkaa waa dhimaynaa annaga waxaasan la dirirayna aan dhimanno annaga waxaasan la dirirayna aan dhimanno anoo ku hadlaya afka beelweynta karanle weliba dayninle iyo meel kasta oo joogta inaan jawaab sidaas aysan jirin ma jirto ha ku doorasho ma jirto anaa idinkuga horreeyo oo xalaan dagaal hayn ma haysano inaan inteennan waa la dhimahaah annaga waxaasan la dirirayna dhimanno diyaar mu tihiin doorasho ma jirto faarax cabdulqaadirow iskoolaadka nooga bax murtad xasan gurguurte ayaa bilo ka hore qiray in kooxdiisu ay dhulboob ka wadaan magaalada muqdisho isaga oo ku macneeyey jidbixin wuxuuna dadka la boobaya ugu baaqay in ay sabar muujiyaan oo ay dul qaataan kuwa boobaya wixii aad baratay meeshii aad degganaa jirtay waddadii aad muxuu aha kusii kufkufi jirtay wixii oo dhammaa yaa kula habboon oo kula fiican oo aad jeceshahay inaad iska joogtid annaguna waxaan leenaha meesha ha laga guuro arrimaha layaabka leh ee laga soo calaamadeeyey magaalada muqdisho waxaa ka mid ah in oday sagaashan iyo shan jir ah oo dhashay sannaddii kun sagaal boqol iyo soddonkii ay maleeshiyaadka murtadiinta gurigiisa ku dumiyeen islamarkaana uu xasan gurguurta baaq dhimrin ah warbaahinta u mariyey balse looga sii daray oo dhulkiisa xoog lagula wareegay gurigaygan waa la burburi ilaahan u sheegtaa waxaan heli karana ma leh xaafaddan waxaa ka dhacay jibis waxaa ka dhacay halaag anagana masaakiinaan nahay wax ma haysano aan cumrigeyga wax sagaashan iyo shan jir waay kun sagaal boqol iyo soddonkaan dhashay boqol iyo todoba laba boqol iyo af iyo waxaa rabaa layidhi toban iyo todoba kun ma hayno masaakiinaan nahay madaxweynow waa ku duceehaynaa noo naxariis gurigaygan waa la burburi ilaahan u sheegtaa waxaan heli karana ma leh milkigaygu ahaa anaa iska leh shacabka magaalada muqdisho ayaa fagaarayaasha ka caddaynaya xumaanta xasan gurguurte iyo kooxda riddada soomaaliya waa khiyaanoole akbar oo nahaba xasan sheekh nahab waa xasan sheekh iska jiraan leenahay hal santo oon maanta isku taba ma jiro xasanna dami dam jeebkiisa maba soo dhaafay asaga labada naagood oo qabo iyo ilmihiisa kaliyu ku biisha akoombadii waa buuxsamay war inkaan qabow xaggee wax ku wadaa madaxweyne xasan sheekh haddayna dhaafinayaan faataxaa ugu dari lahayna ma sababtoo haddaad dhallinyarana annaga meel aad aadna ma lahan mustaqbal hadduu horta waddan ku soo laabto anna haddaadnaha mootaaley wixii mootaal laamigaa iskugu geenaynaa waana gubaynaa dalkana waa iskaga bixaynaa soomaalinimadana waa siinaynaa si ha qaato hadduu dal ku soo laabto waay dhaaf cosi waayna dhaaf maxa nagu qasbin inaan laamiyada ku soo istaagno ha nagu qasbin nama celin kartid mootaaleyaanna annaga laamigaisaas u istaagaynaa iyaga oo qiranaya dhibaatooyinkii ay u geysteen ummadda soomaaliyeed ayay markii ugu horraysay qirteen murtadiinta ninka gaashaandhigga ugu magacaaban xasan gurguurte ayaa sheegay in iyaga iyo kooxaha mucaaradkaba ay ka siman yihiin dhulboobka ka socda magaalada muqdisho nimankan hadda meeshaan iswaalaya kama marna dhulalka la sheegay kama marna halhal baan u sheegi karnaa war ninka ood weyne iyo xerashiino qaato waa istaqaana war ninka bangaariya qaato waa istaqaana war ninka siliga tawfiiq yaaqshid dhulka eeneeya warshadda gowraca xerada gantaalaha suuqa xoolaha ninka qaato waa istaqaana rag aqallada ay deggan yihiin warshadda daawada dhulka howlaha guud la siiyo waa istaqaanid dhulka jayga iyo xaafadda galmudug loo bixiyey war dadka la siiyo waa taqaanid war dhulka xanaanada xoolaha xanaanada carruurta ee ka soo horjeeda iskuolka fintuuro nofembar ee degmada wardhiigley hotel jubba war waa istaqaana xeryihii milatariga dayniile ee dugsishanaad iyo bangalow qaybta warlaliska war ninka hawsheeda qaato waa istaqaana inta aan tirinayno haddii dad la barakiciyey oo aan ku tilmaanna barakac nimankii dadka hoojiya ka mid yihiin arrintaas nimanka wax barakiciyay ka mid yihiin haddii kale oohinta beenta oohinyaxaaska oohinyaxaaska ha la joojiyo haddii kale intaan hadda ka badan dokumenti baan bannaanka soo dhigaynaa guddoomiyihina waa joogaa nin walba jeebabka markuu buuxsaday xaaji muusow cali xooshin anuuba toban jeer yidhi war hawiyahan wax kasta waa qaateena maan waxna la siinayn murtad xasan sheekh maxamuud ayaa dhulboobka bilaabay sanadkii ugu horreeyey ee xukunkiisa balse wuxuu xilligaasi shaashadaha warbaahinta iyo indhaha dadweynaha isaga leexiyey dagaalkii uu ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah ee uu markii dambe eeday iyo maxkamadeynta saraakiil iyo mas-uuliyiin dowladeed oo uu ku eedeeyey musuq maasuq balse markii labadaas kiisba ay soo idlaadeen wuxuu la soo baxay wejigiisa dhabta ah ilaa iyo markii dambe mid yar iyo midweynba dadka reer muqdisho ay si isku mid ah u arkeen halka uu udega rogtay murtadkan hunguriga daran wuxuu waayaha isguroba maanta reer muqdisho waxay gadaal iska mariyeen muddo afar sano ah oo ay u dhabar adeegeen gumaad gaboodfal iyo guryo burburin ba'an oo aan marnaba kala joogsi lahayn tan iyo markii uu xukunka yimid mujrimkan gacanku dhiiglaha ah waxay sidoo kale reer muqdisho ku sabreen kuna hor sugnaadeen baad xaddaaf ah canshuuro xargaha goostay xasuuq wadareedyo loo kaashaday diyaaradaha siliibiyiinta iyo dhulboob aan horay loo arag oo ay martigelisay magaalada muqdisho su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay dadka reer muqdisho damiirkoodu ma aqbali doonaa inuu afar sane oo dheeraad ah uu sii hortaagnaado murtadkan aan damqashada iyo damiirka lahayn mise waxay ugu daadan doonaan fillada si ay isaga horwareejiyaan aad baad u mahadsantahay dhuubow guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus intii warkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu